ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
laba kun iyo shan boqol oo hegtar oo beeraha ku yaalla afartan tuulo oo ku teedsan webiga shabeelle waqooyigana ka xiga magaalada beledweyne ayuu baabi'iyey cayayaan saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay sida uu rediyo ergo u sheegay madaxa arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali dadka ku nool tuulooyinkaas ayaa ku tiirsan wax soo saarka beero isugu jira kuwo waraab ah iyo kuwo roobabka ku baxa laakiin saamaynta ugu badan wuxuu cayayaanka ku yeeshay beeraha ku tiirsan waraabka ee ku yaalla hareeraha webiga shabeelle cayayaanka oo beeralayda ku sheegeen inay u yaqaanaan juruf ayaa cunaya dalagyada ay ka mid yihiin sisinta masagada galeyda digirta iyo qudaarta tuulooyinka lagu arkay cayayaankaas waxaa ka mid ah maxamuud gacal kabxanley bacaad jeerey deefow nimcaan garaash baacir shinile qooqane lafoole leebow iyo tuulo hiiraan oo dhammaantood dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne sida uu ergo u sheegayo sheekh xuseen cismaan cali
tuulooyinka qaara afar boqol kuus degan tahay qaara saddex boqol kuus degan tahay qaara shan boqol degan tahay qaara laba boqol kuus la helaa qaara boqol kuus la helaa qaara sideenta kuus la helaa markaan fiirano marka aan cabirkaas aan qaadano oo tuulooyinka iyo cabirkooda iyo dagaalkooda aan qiyaasno ilaa laba kun iyo shan boqol ilaa laba kun iyo sideed boqol ayaan marka aan dhigi karnaa oo dhul eetar ayuu hadda cayayaankaas oo muxuu hayaa farabaan abuurkii lagu abuuray markii fasaadaha laga soo noqday kadib oo ka dhashay cayayaankaas ayuu dhibaata ku hayaa marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ay maqlaan codadkeena iyo xabashadaas ay ay beeraaleyda la soo gaarsiiyeen hay-adaha iyo kuwarada ku shaqale oo faaw ay ugu horeyso waxaan leenahay ha laga soo gaaro dadkaas beeraaleyda ah oo dhibaatadaas runtii ay soo soo saartay oona arrin sugnahaysan inoo mar alaan markii fatahaada ay dhacaanba oo baalkaasi ka dhasho oo lubkii iyo balkii macal macal simaartii marka meeshii soo bixiisiba yani baabi'inaayo cayayaankaas wuxuu saameeyey beerihii ay dabayaaqadii bishii mey ka baxeen biyihii ka soo fatahay webiga waxaana la abuuray muddo hal bil laga joogo cali sheekh maxamed oo ah guddoomiyaha iskaashatada beeralayda tuulada lebow oo beledweyne u jirta saddex iyo toban kilomitir wuxuu ka mid yahay beeralayda uu cayayaanka aad u saameeyey wuxuu rediyo ergo u sheegay in beertiisa oo saddex hegtar ah uu dhammaan cunay dalagyadii u beernaa cayayaanka hal bilay timaanta beerta hal bilay joogtaa wafkii xarhaaneed oo aada ku dilan jirib boosta ku dhawaanaya joogtaa haddana waxa waaye asiga aada ku dilantay xayiri oo bil lagu baday waa beerta waa soo baxay markay soo baxday caawaba caleenta farkii cunaa wiil dhulkiisa oma dhaafin meeshii korna xarhaaneed baabiinkiya cunaa habeenkiya cunaa marka waxa waaye cayaan si un oogu jiro wax ilaahay abuurtay oo waa hortagi karno male daawo kaasa ilaaha uhaasta
wuxuu sheegay in dhaqaale la-aan darteed uu u iibsan waayey daawo ama sun uu ku buufiyo cayayaanka islamarkaana uu waayey meel uu ka qaato dayn maadaama lagu leeyahay toddoba boqol oo dollar oo ah qarashkii uu ku tacbay beerta waxaana ugu abuurnaa geley masago qare iyo yaanyo wuxuu sidoo kale sheegay in cayayaanka uu si isku mid ah u saameeyey tuuladiisa oo ay ku yaallaan beero cabirkooda dhan yahay boqol iyo konton hegtar oo ku yaalla webiga jiinkiisa tuulada leebow waxaa ku nool boqol iyo labaatan qoys oo dhammaantood beeraley ah luul cabdi xasan oo ka mid ah beeralayda tuulada shiniile oo beledweyne u jirta shan iyo toban kilomitir wuxuu cayayaanka ka cunay dalagyo qudaar masago iyo geley isugu jira oo ugu tacbanaa beer laba hegtar ah waxay rediyo ergo u sheegtay in cayayaanka uu rajabeel ku riday oo dhammaan uu baabi'iyey wixii u tacbanaa beerta luul waxaa ku tiirsanaa toddoba carruur ah waxayna rediyo ergo u sheegtay in xilligan ay ku adag tahay helista nolol maalmeedka waxay xustay in reerka ay maalintii hal waqti u cunaan cuntadaas oo ahayd kayd uga soo haray kaalmo raashiin ah oo ay heleen xilligii ay fatahaadda jirtay kana heleen haay-adda w f b cayayaanka waxaa waaye ee, bahalkan kalamanka la dhahaayo een, ee, bahalkan un, ee, maxay ahayd diirtada adiga bahal kalanto adiga yar yar oo haddana oo maxaa jirta haddana oo buubuubaayo daryaal oo macnaha oo dabar aan macnaha mas iskaga buufina mase aan iskaga celina ma haysano waa dabarteed nin nin dhaamo ma laha hayse un dabarta odinaya dabartaad meesha dhigato waa daalo wax ku yaalan male wax oo macnaha aan aan daawo oon dabar oon hayno oo macnaha aan gali karnana mala wax kalanto aan ku kaba karnana mala kul waa salaad iskaga qaad waaba adiga iyo ma yeelayo deentayda iskeena lagu dhaayo wax kalena aad awoodi karin waa la iska dhaafay inaad intaad xalka gaaraysa wax keenaysa waxay beerteeda tacabtay horaantii bishii lasoo dhaafay ee juun markii uu qalalay dhulkii ay fatahaadu ka gashay waxay sheegtay in cagaf-cagaf ay si deyn ah ugu fashay beerteeda oo ay rajaynaysay in marka ay dalagyada u soo go'aan ay iska bixin doonto deynta falka iyo abuurka oo gaaraysa shan boqol oo dollar siid cali oo ah beeraley ku nool tuulada baacyar oo lix iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada beledweyne wuxuu la dagaalamayaa cayayaan oo uu ku buufinayo sun wuxuu rediyo ergo u sheegay inuu khasaaray dalag uu ku qiimeeyey siddeed boqol oo dollar welina welina kama uusan quusan beertiisa oo wuxuu rajo ka qabaa daawada uu ku buufinayo inay wax ka tari doonto waxyeellada cayayaanka meelaha diibacada ay gashay oy goysay oo kadib la cagafeeyey ama sisin ha lagu dhigo ama qara ha lagu dhigo juruf baa la yidhaha aada cunuga dhagaha ka jaray beeraha sisay yacnaha ay- say u kala gosan yihiin say beerahaas u kala gosan yihiin inay horta biyaha uga kala baxaan al'aankan kuway ku jiraan meel eyrob iyo wax lamid la yidhaahdo al'aankan way ku jiraan meeshay goday biyaha ku siyaarayaan meeshay taagana way kasii baxayaan oo markay dambe meeshay si kusii dhacda waa lasii cagafaynayaa saas horta yacnaha aysa hal mar aysa biyaha ugu baxaynin ma garan ilaa labaatan maalmood ilaa labaatan iyo shan ilaa shan iyo toban eh, beeraha saasay usi- u- usii kala horeeyaan way maraysaa ilaa adiga labaatan maalmood ilaa toban iyo shan maalmood camal way cagafaysan yihiin dalaga sidiisaba saddex habeen kadib banaanka u yaalaa ma garan wax bil iyo maalmo la sugayo ma aha dalagyada uu cayayaanka cunayo ayaa marka la abuuro waxay ku soo dhashaan muddo saddex ilaa shan cisho u dhexaysa cayayaankuna wuxuu cunaa iyagoo markaas uun soo dhashay cabdixakiin cumar waa aqoon-yahan cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda hiiraan ee beledweyne wuxuu rediyo ergo u sheegay in cayayaankan galay beeraha uusan ahayn mid ku cusub deegaanka wuxuuna tilmaamay inuu beeraha galo xilliga ugu horeeya ee dalagyada ay soo dhashaan cayayaankaas waxa uu saameeya oo dalaga loo yaqaano geleyda ama dalaga kaloo loo yaqaano een, qaraha sidoo kale sisinta wuu saameynaya laakiin saameynta sisinta ayaa waxa ay ka badan tahay qaraha iyo iyo sida oo u saameynaya geleyda wuxuu saameeya xiliyada ugu horeeya oo loo yaqaano emergency stageka een, wuxuuna een, maxay ahayd ka ka ataaga ama uu ka cunaa qaybta loo yaqaano leviska ama caleemaha qaybta loo yaqaano ka ka cunaa oo dhibaato ugu geysta sidaas darteed geedka markuu soo dhasho xilliga uu labada caleen oo ugu horeysa soo saaraba waxaa laga yaabaa labada caleen oo hore inuu ka cuno islamar ahaantaasna uu aafo een, aan lasoo koobi karin ama khasaare heer sare ah uu u geysta beertii waana xilliga keliya oo dhibaatada ugu badan loo geysan kara beerta geedka marka een, uu cuno marka een, cayaankaas wuxuu u keenayaa marka inuusan soconin oo halkaas koritaankiisa ama uu ku istaago wax soo saarkiisii cayayaanka wuxuu soo baxaa xilliga habeenkii kaasoo cuna dalagyada beerta ku tacban laakiin lama arki karo maalintii aqoon-yahan cabdixakiin ayaa tilmaamay in cayayaankan uu yahay nooc la arko xilliyada fatahaadda islamarkaana ay keenaan biyaha ka yimaada dhanka etoobiya ee uu ka keeno webiga isaga oo xusay in xalka keliya ee beeralaydaas dalagyadooda uga badbaadin karaan cayayaankaas uu yahay in la buufiyo daawooyin lagula dagaalamo cayayaanka
uu jiraa xal looga hortegi karo een, waxaa jirto eh, suman lagu kontaroolana way jiraan een, waxaa jirto habab kaloo lagu kontarooli karo oo ah traaminka habka loo yaqaan ama ama habkan ka hortaga caadiga ah oo qabashada ah haddii habkaas laga soo gudbo marka habkan sumaha loo yaqaano sumaha ilaa iyo saddex nooca la isticmaalaa een, sunta loo yaqaano ruselka waa dadka way isticmaalaan waana inta badan recommendedka inta ugu badan hadda la sameeya waaye noocan kale loo yaqaano fusilarta ama ajanta shan ibir shanta labadaba waa la isticmaalaa agarnate oo dadku buunshaha inay ku daraan ee ag dhigayaan meesha oo oo geedka ku yiila islamaraantaasna geedkii markuu u socday markuu buunshihii arko ama uu- uu baalkii arko uu ku leexdo oo baalkii cunitaanka la galna meeshaas oo ku dhimanayo oo uu samaysan yahay baalkii ugu dambayntii beeralayda uu cayayaankan ka galay dalagyada u beeran ayaa wajahaya khasaare fasalkii labaad ay abuurtaan sannadkan fasalkii hore waxaa ka khasaariyey fatahaadii webiga shabeelle sameeyey bartamihii bishii abril ee sannadkan jamaal caliyare rediyo ergo beledweyne
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa